Xildhibaano ku tirsan Golo Wakiilada ee Puntland Xogeyaga guud ee Golo Gudoomiyaha Dallada Ururada Bulshada Rayidka ee Puntland iyo qaybo shir dhuban ee bulshada rayidka iyo ku qaybgalay kulan wada tashaaya oo sii wada jiraya hanqaban qaabiyeen Golo Wakiilada Puntland iyo ururada bulshada rayidka ee Puntland ee Punsa wakiilo ku socday ururada saxaafadda dhalinyarada hanraabta odayaalka dhaqanka iyo kulunka ku dowhay waynao tilmaameen in kulunkan use ay ku eedlanka baahanay wayna saasaatow iyo hoosta ku xariiqanaa in la xoojiyo xiriirka iyo kulamadan dhexe bulshada rayidka iyo baarlamaanka gudoomiyaha dallada bulshada rayidka puntland cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan yaa sheegay in kulunkulunku dowhay heliisyo rasmi ah oo wada shaqeynga haanasayti oon dhexey golo wakiilada iyo bulshada rayidka waxaan idinka mahad celinaynaa soo ajiibitaanka iyo imaanshaha wakhtiga loo asteeyey kulanka haddaan intaa uga baxo sida uuna ogsoonahay baarlamaanku waxa uu matalaa shacabka dowladda puntland waxa uuna ka shaqeeyaa danahooda guud sidii uga shaqayn lahaa kulankan ujeedadiisa ugu muhiimsan waxay tahay xoojinta wada shaqaynta bulshada rayidka iyo baarlamaanka iyo sidii laysku dhaafsan lahaa xogaha muhiimka oo ah ay shacabku ay hayaan iyo talakubiirinta iyo tusaalaynta kala duwan ee shacabku uu gacanta ku hayo sidii waxqabadyada ama baahiyaha kala duwan ee loo wadaagana baarlamaanku wixii awooddiisa oo ku aadana uga qayb qaadan lahaa insha allah brestationno kala duwan baan kusoo jeedinaya hadal jeedin kala duwan xogeyaga guud ee golo wakiilada dowlad goboleedka puntland cabdirasaaq xidig warsame iyo kulunkan ka dambeyntii hiri waynu isku dowhay muhiimadda kulunkunse lahay
tala soo jeedinta iyo tala siinta bulshada rayidka in golaha wakiiladu ay dhegaystaan inaynu helno helitaan inaan helno dhammaan fadhiyada kala duwan oo baarlamaanku ay yeeshaan in acces ama ay ka qayb galaan oo golaha wakiilada ay awood u siiyaan bulshada rayidka inay ka qayb galaan dhegaystaan talo ka dhiibtaan waan uga mahad celinaynaa oo baarlamaanku kulanka waxaa jira kan ka horreeyey oo miisaaniyadda looga doodayey oo bulshada rayidka qaybaheeda ay kasoo qayb gashay weliba guddiga maaliyadda baarlamaanku ay u yeereen sidaasoo kale marka guddiyada kala duwan ee baarlamaankuna in ay dhegaysiyo siiyaan bulshada rayidka oo ay ka qayb galaan kulamadooda sidoo kale waxaa kulankani daaran yahay inaan uga gol xaarno wacyigelin inaynu bulshada siino xoojinta xiriirka iyo bulshada baarlamaankana aynu sidoo kale xoojinno inaan dabageli karno oo aynu baarlamaanka xasuusin karno ballanqaadyada kala duwan iyo qodobada dastuuriga ah iyo xuquuqda bulshadu ay leedahay iyo in aynu baarlamaanka annagoo sii dhex maraynaa xukuumadda la weydiin karo waxqabadkeeda iyo adeega bulshada la siiyo kulankeenna intaas ayaa u muhiimsan waxaa jiri doonaa haddii la presentation iyo bandhig baarlamaanku uu samayn doonaan dhegaysan doonno sidoo kalena bulshada qaybaheeda kala duwanna iyaduna waxay fursad u heli doontaa inay maanta ka qayb qaadato oo ay waxa weeye su-aalana weydiiso talana ku darsato madasha iyo kulanka intuu socdo